uga xumahay inay yidhahdaan qarax bishii ramadaan oo dhan qaraxamar kama dhicin laakiin ay bishaas ramadaan ku dhinteen inta teleskoobkooda hadda anigu waan xasuusta boqol iyo afartan iyo toddoba qof ay ku dhinteen intaas ma qarax bay ku dhinteen yaa dilay dadkiisa dilay horta ma lasoo qabta qaraxu sidiisaba waxa weeye hay-adaha amnigu inay sida ay tahay amniga u fulan waajib bay ku tahay saatee waxaad moodaa hay-adaha amniga laftigooda iyo ciidamada dariiqada dhiga laftigooda dad u tababaran aqoon ciidan ha ahaato aqoon ka hortag ha ahaato aqoon fulineed ha ahaato horta inay lahayn baa horta halkaas ka cad runtii oo aada iyo aada horta qof walba u dhaliilahaya marka waxyaabo badan baa khaldan su-aashaasna waxaa fiican nimanka mas-uuliyiinta ah oo faanahayo iska faanayo faan kaliya iska jeclaaday inaad w inaad weydiisaan oo tiraa de wadooyinkiina waa xirteen ardadii jaamacadaha ma aado gabdhihii soomaaliya darqiga ku mulahayaan shacabkii sugaya waa kasoo adeeganayaan xaggee qaraxaano baabuurtaanu ka yimaadeen micirkay kasoo dhaceen horta su-aashaas waa su-aal taagan oo u baahan nimanka mas-uuliyiinta horta in la weydiiyo marka muhiimadu intaas weeye horta waxaa halkaa ka muuqan oo ka muuqata oo kasoo baxaysa tayaxumada koow tayaxumada hay-adaha amniga haysata waa kasoo waa kasoo baxaysaa labo mas-uuliyiinta dawladda oo ayagu jecel keliya faan iyo hadal iyo inay gacan taagaan iyo inay miidiyaha ka hadlaan oo shacabka soomaaliyeed been iyo dhalanteed u sheegaan horta halkaasaad ka garanaysaa dhan kasta in laga fashilmay oo dawladdaanu ku fashilantay dhinacii amniga ku fashilantay dhinacii horumarka ku fashilantay marka isweydiin ma lahan intaasaa horta tayo ugu filan ugu filan maxaa yeelay sanadkii labaad baa dhammaanhaya meel la oran karo oo dalkaas xamar gudaheeda iska iska daa meel kale xamar gudaheeda ay si fiican dawladdu amnigeedu u sugtay ula wareegtay keliya lama arko habeenka soo arteen waxaa la dilayo xataa ay soo baxeen rag dhalinyaro ah oo markay wax dilayaan dadka video iska duubahaya oo hal qof aan la soo qaban marka dawlad iyadu mas-uuliyiin iyadu ka hadal ka adag afka keliya ka adag inay afka ka hadlaan keliya ka adag oo waxqabadkoodii kusoo ururiyey booto kusoo ururiyey iyo xayeysiin isku soo ururshay horta intaasay horta ku sifoodeen waxaana marka la rabaa arrintan shalay dhacday oo wasaaradihii ugu muhiimsanaa oo madaxtooyada irideeda wixii ka dhacay ra-iisul wasaare kasoo bilow ilaa taliyaal ciidan waa inay xilka ku waayaan waa inay isku xishoodaan damiirkooda uu noqdaa warsaatan tala maan aanu xilka dhiibino in la isku dhajiyo maahan mise mid walba wuxuu sugayaa inta ama mooshin laga keenayo ama ama booliis ama nabad suguud ama taliyaal ciidan xilka laga qaadayo sharafta looga qaday miyay sugahayaan